kusimaha madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa maanta ka qayb galay kulan ay magaalada muqdisho ay ku yeesheen wasiiro xildhibaano iyo weliba saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya kulankaas oo lagu dhaarinayay xubnaha garsoorka ee maxkamadda ciidamada qalabka sida oo dhowaan dib looga furay magaalada muqdisho guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xaaji cali ayaa guddoomiyaha baarlamaanka usoo gudbiyey liis ay ku qoraayeen xubnaha garsoorka ee maanta la dhaarinayay waxaana halkaasi ka akhriyey xogeynta baarlamaanka xildhibaan cumar islow kow dhamme cabdulaahi cabdi wehliye dhamme cabdulaahi cabdi wehliye dhamme sheekh cawil xuseen dhamme cabdirashiid cusmaan culow dhamme xasan cabdiraxmaan aadan aliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sidow gaashaanla sare cabdikariin cumar calasow xero ilaaliya dhamme cabdulaahi maxamed muuse kaaliyaha xero ilaaliya xero ilaaliya xeerkaan wuxuu dhaqan galayaa marka uu saxiixo kursimaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur madoobe madasha lagu dhaarinayo xubnahan ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay kusimaha madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe waxauna sheegay in xubnaha garsoorka ee maanta la dhaariyey inay ahmiyad gaara u leeyihiin dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya waxauna sheegay in ay meesha ka bixi doonto waxyaabihii muddooyinka ugu dambeeyey lagu dhaliilayay dowladda kusimaha wulwaaraha wasiirada xildhibaanada saraakiisha dhammaan kusabdhigalayaasha kasta waa salaamay balan kadib maanta munaasabad aan ku nimid waxay ku saabsan tahay in maantay la baariyo maxkamadda ciidamada qalabka sida oo horey loo diyaariyey maanta maaragtay dhowr jeer waxaa lagu bedelay markii ugu dambeysay diyaargarowdooda diyaargarowdooda lasoo dhamaystiray in la baariyo taasaa maanta munaasabadoona ugu muhiimsan ay tahay marka runtii guddoomiyaha maxkamadda ciidanka jenaraal xaaji cali aad iyo aada ugu mahadsan yahay waa soo gudbiyey si kastaba ha ahaatee magacaabistan ayaa waxay imaaneysaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan aagga ay maamusho dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya ay ka cabanayeen dad ku labisan dareeska ciidamada dowladda oo dhacyo baarashaba u geysanayay maxamed kaafi sheekh abuukar ceegaag online magaalada muqdisho